mahadcelin kadib wax yar kusime madaxweyne guddoomiye inaan dul maro maadaama maanta loo yahay marti laanta saddexaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidii aan ku aas-aasnay caqabadihii aan la kulannay iyo maanta meesha ay marayso hay-adda laanteeda koonfur galbeed soomaaliya muddo laba daqiiqoo kooban mudana kusime madaxweyne waxaan hay-addan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka hirgelinay xafiiskeeda ugu horeeyey afartii bishii afaraad labadi kun iyo shan iyo tobankii waxaana agaasimaheeda loo magacaabay anigoo ah cali maxamed cali kuna magac dheer cali dhuuc mudane kusima madaxweyne waxyaabihii ugu adkaa ee aan naga qabsaday cillad ah markii xafiiska la furayey ama aan soo bilownay hay-addan waxay ahayd qodobka koowaad aniga oo ah agaasimihii aan faham u lahayn waxa ay tahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo ay ahayd markayga ugu horreysay aan shaqo ka bilaabo sidayda waxaan hay-adda u fahamsanaa inay ahayd hay-ad laga qaato basaboor lagulana kulmo aeroboorka laakiin barasho dheer kadib waxaan ogaanay inay hay-adda intaas ka weyn tahay howlo badan ay qabato dadka soomaaliyeedna ay u hayso howlo aada u tiro badan oo ay muhiim ka tahay kobcinta dhaqaalaha oo ay muhiim u tahay shaqaalaysiinta dadka soomaaliyeed oo ay muhiim u tahay dabajoogga amniga dalka soomaaliya taas waxay ka mid ahayd marka caqabad laakiin alxamdulilaah dadku labay u kala baxaan qof waxa uu qabanaya aqoon u leh iyo qof loo tababari karo aniga maadaamaan aqoon u lehen waxaa noqday qof wixii loo magacaabay loo tababari karo marka qodobkii labaad ee noogu adkaa ee nagu soo mara wuxuu ahaa kusima madaxweyne shaqaalaysiinta aniga oo waagaasi aad aan u fahamsanayn qaabka dadka loo shaqaalaysiinayo laakiin madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka iyo wasiirkii hore wasaaradda amniga garab badan ayna siiyeen dadkii shaqaalaysiintaada iyadana way noo fududaatay qodobkii saddexaad ee noogu dhibka badnaa ee na soo maro kusima madaxweyne waxa uu ahaa inaan ka weyno magaalada baydhabo meel aan ku shaqayno xarun janaraalka ayaa aada nooga caawiyey waxaan weyna meel aan ku shaqayno intaas kadib hay-adda maanta shaqaalaheeda waxay ka howlgalaan dhowr xurumood iyo dhowr gobol saacadda haddaa idinla hadlaya shaqaalaha hay-adda laanta saddexaad waxay taagan yihiin xuduudda u dhexaysa ethoobiya iyo soomaaliya ayagoo kontaroolaya dadka dalka soo galaayo iyo dadka dalka ka baxaayo mudana kusima madaxweyne maanta waxay hay-addani baahi tirtaa dadka deegaanada goboladan ku nool oo dhan sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadka xadka dadka tababarada aada sidii basaboor loo siin lahaa sidii aan u kontarooli lahayn dadka waddanka soo galaayo iyo muhiimadda ugu muhiimsan oo ah dadka aan u dirayno dowladaha counterbartiska oo dariska ah inay yihiin dad nadiif ah oo annaga aan nooga imaanaynin wax dhib ah hay-adda ka howlgasho annaga oo garab ka helayno laanta dhexe taliyaha maxamed aadan jimcaale koofi waxay hay-adda hesha tababare aada u tiro badan oo dhowr nooc oo kala duwan ah maanta shaqaalaha hay-adda jooga waxay ka kooban yihiin siddeed iyo labaatan qofood waxayna ku filan yihiin in ay qabtaan howsha saxda ah ee loogu talagalay shaqaalihii qayb ka mid ahaa madaxii aeroboorka madaxii xafiiska baasaboorada madaxii operationka mudana kusima madaxweyne waxa ay fadhiyaan ayagoo ka qaybgelayo shirka mudan kusima madaxweyne agaasima ku-xigeenka hay-adda waxaan rabaa inaan idiin sheego labada kun sagaal iyo tobanka maxaan rajaynaynaa labada kun sagaal iyo tobanka waxaan rajaynaynaa hay-adda maanta meesha ay taagan tahay kusima madaxweyne inaan ka ballaarino tusaale hadda waxaa dhismo ku socda aeroboorka degmada baraawe oo ah caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aniga oo agaasimihii ah lana kaashanaya agaasimaha guud waxaan ballan qaadayaa maalinta ay diyaaradda ugu horeyso oo commershaale ay ka degato caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inaan isla markiiba furi doono xarunta baasaboor bixinta ee degmada waxaan rabnaa inaan ka howlgarno aeroboorka baraawe waxaan rabnaa inaan labada kun sagaal iyo tobanka ka howlgalno dekada baraawe waxaan rabnaa inaan xarun baasaboor geyno degmada afgooye waxaan rabnaa inaan geyno degmada diinsoor waxaan rajaynaynaa labada kun sagaal iyo tobanka sida mashaariicdeena tahay iyada oo ay dowlad goboleedka madaxweynaha wasiirka amniga guddoomiyaha baarlamaanka adinkoo nala garabgelaysiin waxaan rajaynaynaa inta ka dhiman inaan gaarsiino dhammaan inta kasoo qayb gashay saaxiibaday ka yimid dowlad goboleedyada qeybaha kala duwan ee waaxyaha hay-adda socdaalkii jinsiyadda dhammaantiin waxaa in leeyahay ha ki dhowaada baydhabo janaay
wasiirka maaliyadda ee koonfur galbeed taliyaha ciidanka booliska guddoomiyaha degmada baydhabo ururada bulshada iyo wakiiladooda dhammaan madaxda maamulka koonfur galbeed ee maanta noogu timid ee howlkan shirarka waxaan u mahadcelinayaa si kaliya laaba anoo ku hadlaya magaca shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee iyo agaasimahooda guud ayaan mahad ballaaran ugu celinayaa soo dhoweyntii iyo qadarinta iyo qiimeynta ay noogu sameeyeen noogu soo dhoweeyeen maamulka iyo caasimadiisa ku-meel gaarka ah ee baydhabo waxaan sidaas si la-eg ugu mahad celinayaa madaxda hay-adda socdaalka ee koonfur galbeed iyo degmada baydhabo oo halkaan iyaguna si wanaagsan noogu soo dhoweeyey shirka aan ku qabanayno baydhabo ee saddex biloodlaha ah ee guddoomiya maatantii aada baan ugu faraxsannahay kasoo qaybgalka shirkan iyo hogaaminta wafdigan ka yimid xaruntii dhexe ee muqdisho iyo gobolada iyo maamulada dalka ka jira laamihii oo dhan baa halkan ku dhan marka aniga waxay ii tahay fursad qaaliya iyo iyo xasuus iyo dibu xasuus dibu cusboonaysiin ah ayay ii tahay sida inta badan ay la socdaan asxaabtii aan wada soconnay iyo dadkii aan tan iyo shalay is aragnay anigu waxaan ahay cabdullaahi xaaji bashiir ismaaciil waxaan ku dhashay degmada baydhabo wakti aan dhoweyn waxaan ku dhashay intii daakhiliyada ay ahayd guddoomiye iyaa xaajiga allahu naxariistay dhalay wuxuu ahaa guddoomiyihii gobolka bay guddoomiyihii jubbada seru ahaa oo hadda ah gedo iyo bakool iyo bay marka guri weyn oo gobolku lahaan jiray halkan yaan yaan ku dhashay waxaan fursad u helay toddobaatan iyo afartii cayaare aan u nimid saaxiibnimo ah oo baydhabo u nimid dugsiga sare ee jamaca cabdinaasir inaan gurigii soo booqdo iyadoo uu guddoomiye ka yahay allah u naxariistee sareeyegaas cusmaan sabriye cusmaan sokor sareeye guto cusmaan sokor oo gabaru dhalay oo laacibada ay nala socotay dugsiga ka tirsaneed marka maantana saasaan kala jeclahay inaan soo booqdo oon soo arko gurigaas aniga taariikhda ila gaarka ah magaalada baydhabo waxaan ka rajeynayaa sida gobolada kale inaysan noqon iyo iyo maamulada kale laakiin inay xuquuqu yeeshaan dadka waxaa loo kala saaraa u dhashay iyo ku dhashay ku dhashay in meel loo dayaan rajeynaya insha allah guddoomiye hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waa hay-ad ballaaran oo dalka wax badan ka soo qabatay hay-adaasu waxay ku abtirsataa degmada baydhabo gobolka bay iyo maamulka koonfur galbeed markii halkan dowladdu deganayd oo baarlamaanku deganaa yaa waragtidii u horeysay oo lagu magacaabay jenaraal cabdulaahi gaafow iyo hay-adda dib loogu dhiseeyey baydhabaa la deganaa halkaasaa gacanta u horeysa xafiisyadeeda laga furay oo shaqaalaheeda laga qoray oy ka bilaabatay waa taariikh wax weyn hay-addana u ah maamulka koonfur galbeedna u ah marka waxaan rajeynaynaa inay noqoto meelay aada uga shaqayso oo ku ballaarato oo dad badan ay ka howlgeliso oo ay maaragtay shaqadaas maamulka ula qabto hay-addu saa la socotaa waxay ka shaqaysaa arrimaha jinsiyadda oo xaqiijin iyo u baahan dalkeen waxoogaa waxaa soo galay burbur waxaa soo galay kala daadsanaan haddana dib u soo ururin buu ku jiraa waa ku faraxsannahay meel kastoo aan tagno inaan maamul ugu tagno inaan ciidan ugu tagno inaan madax ugu tagno hay-addu waxay ku jirtaa dadka aada howlaha maamulada ka socda iyo kuwa dowladda ka socda dhexe ay ay aragtida fiican ka qaba waxay ogyihiin dardaarankeenuna yahay meel kastoo aada joogtaan madaxda joogta ayaa madax idiin ah amarkooda ayaa amar idiin ah shaqada aada haysaan yay idinla hayaan idinku kontarolayaan taasaan ku shaqaynaa waxay ka madax bannaan tahay arrimaha siyaasadda ah iyo iyo qabyaaladda iyo gobolaysiga iyo waxyaabaha la soo dilooday oo dhibaatooyinka dalka gaarsiiyey saas darteed shaqaaluhu iyo ciidankeedu waa ogyihiin dishibiliinka hadda aan ku dhaqno iyo waxyaabaha aan ka fogeyno qalabaaso kastoo jira xasarad kastoo jirta waa adag tahay in saraakiisha iyo ciidanka hay-adda socdaalku ay lagu ku yeeshaan waana waxayna mudanayaan ciqaab iyo dhib dhan walbaba ah idinka laftiinu madaxda madaxdeena gobolada jooga iyo iyo maamuladu waa u furan tahay inay nala ilaaliyaan oo gacanta nagula hayaan shaqada wanaagsan ee hufan ee ka socota hay-adda hay-adda waxay ka shaqaysaa xuduudaha waxay ka shaqaysaa jinsiyadda waxay ka shaqaysaa socdaalka oo dhan arrimaha badan ee ay lugta ku leedahay waxaan dowladdu ay u aqoonsan tahay soomaaliyeed annaguna aan ku shaqaynaa inay tahay hay-ad amni saas darteed waxaan ka mid nahay hay-adaha arrimaha bulshada oo adeega bulshada haya waxay kaloo ka mid tahay hay-adaha dhaqaalaha oo dalka soo saara qeyb weyn oo dhaqaalihiisa ka mid ah marka dhan walbaba annagoo ka eegaynaa ayaan waxaan ku shaqaynaa nidaam dheelitiran oo shaqooyinkaas badan oo aan hayno iyo meelahaas kala duwan iyo iyo intaasoo maamul aan joogno inaan la jaan qaadno oo aanaan noqon wax aan aan qabanayn ama la socon karin inaan noqono waxaan jecelnahay meel walbaba dadka jooga inay noqdaan dadka ka howlgalaya oo ka shaqaynaya ayaan ayaan ku dadaalaa gudoomiyasan waxaan kaloo kula socodsiinayaa hay-addu inay shaqaalihii iyo iyo iyo shaqadiiba ballaarisay sanadihii u dambeeyey muddo hadda badan oo sanadkii lasoo dhaafay u badanna shaqaalo badan oo la qoray oo shaqaynayay oo hay-addu u baahatay laakiin xagga dhaqaalaha xagga dowladda aan waxba uga soo kordhin ayaa shaqaynayay nasiib wanaag ilaahay mahaddiis iyo dadaal badan oo xagga dowladda iyo aan ka galay bisha janawari ee hadda aan ku jirno oo kusoo beegantay shirka hadda aan ku qabanay baydhabo waxaa loo soo fasaxay shaqaalihii shaqayn jiray oo hay-adda muddada dheer ugu soo shaqaynayay mushaar la-aanta inay bishaan qaadanayaan waxaa kaloo taas garab socda hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu waxay ka mid tahay shanta qeybood ee federaalka ah ee soomaalidu ku heshiisay inay lagu ilaaliyo federaalismka saas darteed meel kastoo qofka shaqaalaha ahi joogo soomaaliya bishan janawari waxay ugu soo dhacaysaa xisaabtiisa ayaa mushaarka ugu soo dhacaya taasna waa tallaabo aada uga horeysa hay-adaha kale oo aan la dhiganahay aan weli ayan gaarin hay-addu waxay isku xirtaa dalka oo dhan waxay ku xirtaa dibadda shaqada halkaas aan ka haynana waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladdeeda dhexe iyo maamulada dowladaha qeybta ka ah inay nala fahmaan gacanna naga siiyaan meel kastoo aan joogno waxaan waxaan jeclahay warbixinno shalay iyo taniyo maanta aan helay oo ku saabsan qaabka dhismeedka hay-adda ay u shaqayso inaan iska aragno waqti fiican u helno taliyaha booliska koonfur galbeed iyo gudoomiyaha degmada baydhabo oo markaas aan wixii ra'yi ah isla isla rogrogno inkastoo aan kula noqon doono agaasinka guud laakiin qaabka aan u shaqayno annagu waxaan soo marray duruufo badan saa la socotid booliska iyo degmooyinka waxaan waxaan ku dadaalay inay ka hor dhacaan oo inta aan baasabor lasoo dalban ay noqdaan hay-adaha lasoo marayo marka qaab badan bay marka nala soo martay hay-ado badan baan maaragtay waxaan fikirka aan ku shaqaynana wuxuu ahaa meesha aan joogno haddaanaan horey uga socon karin inaanna gadaal uga noqon marka meel walba waxaan ku haynay waa mahadsantiin meel walba waxaan ku haynay sida ay ay hawshu ku socon kartay laakiin aakhirka waxaa la rabaa in laiswaafajiyo arrimaha dembi baarista iyo c i d da iyo arrimaha degmooyinka iyo dhaqaalaha maaliyadda la rabo inuu ka soo galo ee arrimaha jinsiyadda waxaasoo dhan isku qaab inuu hadhowto dalkao dhan uu yeesho iyo maamulada ayaan rajeynaynaa marka meel walba markii hore inaan fikirka ka helno oo sida ayagu ay jecel yihiin iyo sida anagu aanu aragna inay maaragtay ku wanaagsan tahay aan ka munaaqashoonno kabacdina oo isu soo dhaweyno ayaan rajeynaynaa gudoomiye soo dhaweynta iyo arrimaha aad maaragtay jinsiyadda qiimaha aad u haysaan iyo socdaalka iyo kasoo qeybgalka maanta waqtigaaga sharafta leh qiimaha badan madaxweynihii maqan aad noo noo qoondaysay aada baan kaaga mahadinaynaa adiga madaxda kula socota hay-adda iyo dadka isu yimid oo goboladoo dhan ka yimid oo baydhabana joogay nagu soo dhaweeyey oo aan usii sheegayo shirka qeybtii jinsiyadda uga aadanayd inay furan tahay waxaan halkan microfonka ugu yeerayaa gudoomiyaha
waa dhoofay taasuu soo bartay taasna shariif sheekhuna uga horreeyey marka waa ku lamaananayna okay waa salaamaynaa dhammaan mas-uuliyiinta halkaan isugu timid laanta saddexaad ee laanta socdaalka socdaalka iyo sinjiyadaha laanteeda saddexaad oo dowlad goboleedka koonfur galbeed ka dhisan oo warbixin dheer inta ka dhiibayna si gaar ahaan u salaamaynaa salaan kadib horumarka wadanka uu gaaray ka mid tahay maanta shirkii saddexaad inay magaranaysaa socdaalka uu ku qabto koonfur galbeed soomaaliya shir ayadoo uu ka dhawaajiyey in puntlandna lagu soo qabtay saas mahayna puntland lagu soo qabtay muqdishona lagu qabtay haddana ay marayso koonfur galbeed aadaan usoo dhaweynayna waxaan ka codsanaynaa hogaanka socdaalka taliyihiisii agaasimihiisa guud iyo ku-xigeenadii waxaan ka codsanaynaa sida hadda uu ka dhawaajiyay in loo kobciyo la ballaariyo shaqadeedana tii saxda ahayd oo ayada ay haystay gacan lagu siiyo waa u baahannahay isaga hadda diinsoor uu ka dhawaajiyey annaga waa soo dhaweynayna waa la shaqaynaynaa aniga markii hore oo halkaa laga furay laftana yani xaaladdu say isu qaqabanaysa xoogaha waxaa nooga jijiray madmadow anoo dareensan habka shaqada socdaalka iyo qaabka ay tahay laakiin wax unbaa iga dhidhinaa hadda siduu meesha ka dhawaajiyey macnihi waxaa iga dhinhayd habka shaqaalaynta taasaa iga dhinhayd laakiin shaqadooda kale oo hore waan ogaa waana garan kare askari bayna lugta kula jirtay shaqooyinka intooda kale macnihi askarina xoogaa inuu is shaqo yaqaano aad moodaa waa idin soo dhaweynaynaa waana mahadsantiin baydhabo jannaay asaa sheegay kusoo dhawaada laantaa socdaalkana waa la shaqaynaynaa aniga maalintii koowaad oo inay meesha maaragtay shaqo ka bilowda la keenay runtiis waaye waxaa la waayay meel dowladeed oo lagu shaqeeyo dhisan carrigaba eberu ahaa marka meel saldhiga oo buliisku leeyahay oo aan dayactirnayn oo jajaban yaan inta geeyaan idhi cali dhoox meeshaan deg guryahana dayactiro baasabora ilaa samaynaysaan anna ilaalan ku siinayaa halkaan deg meeshii xilligii markaas la taagnaa waa u cuntam weyse xoogaa wuu cagajijiiday waa kusoo noqday inteen dhisa guryaha qaybtaan dhiso jiingadaan iska tuur waa qiimaynay lacagtii goberntooraha iyo waxbaa lays ararkay lacag labaatan kun ay noqotay dib uma usan soo jeedsana meeshaan cariirigu ogolay mn ya labaatankii baa waxay ahayd wax mixno ah oo aan la heli karin macnihi hadduu soo noqon lahaana saldhiggaa la riixila kabacdi galaashiis waa la dhisay meeshii hadda waa saldhig dhisan hadda maanta dag hadii la yidhaha inuu hore u degi lahaa waa u malaynaya eew soo dhawaada garabkiina allaha galo xaaladahan oo kale markii la arko soo noqoshadii dowladnimadii soomaaliya ay ka sheekeynaysaa meeshiina ka tiiri reexamaro annagana gobolada meeshanadan ka tiirinayno aan wax isla qabanno taasaan ku jirnaa micnihii soona dhawaada soona dhawaada
wada shaqaynta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha wadanka soomaaliya oo ugu horeeyo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda taliyaha ciidanka booliska ee koonfur galbeed wasiirka wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha degmada iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo madaxda kale ee ka socota hay-addan laamaheeda kala duwan gaar ahaan ha noqoto ee dhanka dowladda dhexe dowladda federaalka ee dhanka ee dowladaha xubnaha ka federaalka ee dowlad goboleedyada dhammaantiin waa idin salaamaya qof walba magaca iyo iyo iyo mansabku ku fadhiya ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii markaad fiiriso kulankan inta kasoo qayb gasha marka laga soo tago hay-adda iyo iyo iyo shaqaalaheeda runtii wasaaradaha kale ama laamaha kale ee dowladda ay shaqo ay kala dhexayso sida wasaaradda maaliyadda ciidankii booliska gudoomiyii degmada inay joogaan runtii waa oo laisdhaafsado wixii xog ah ku saabsan wada shaqayntooda aad bay muhiim u tahay runtii hay-addan waa hay-ad waxaa agaasimuhu xataa hadduu saacaddii laba saacadood idin hortaagnaan lahaa aysan ku filnaateen inuu warbixin tafatiran macnaha waaye uu ka bixiyo shaqooyinka ay qabanayso sababtoo ah ma ahan shaqada ay haysa haddan shaqo hal iyo laba iyo saddex lagu soo koobi karo waa shaqadaas aada idinka aada igaga xoogaalsantihiin baaxadda ay leedahay hay-adda runtii dadka marka la sheego hay-adda socdaalka jinsiyadaha marka la yidhaahdo waxa keliya maskaxdooda kusoo dhacaya inay tahay xafiis la tagayo basaboor laga soo qaadanaya intaas uu ku egyahay laakiin runtii hay-addu intaas waad ogtihiin shaqadeeda inay ka weyn tahay waa hay-adda suurto gelinaysa maanta qof walba oo muwaadin ah oo gurigiisa jooga inuu si amni ah uu ku seexan karo maadaama uu hubo inay jirto hay-ad awoodda inay la socoto dhaqdhaqaaqa dadka soo galaaya ama ka baxaya wadanka gudihiisa runtii hay-adda xafiisyadaas baasaboorada laga bixinaya marka laga soo tago albaab walba oo laga soo galaayo wadanka in ay xafiis ay ku leedahay inay xarin ku leedahay inay shaqaale u joogaan waxay qofka muwaadinka ay kalsooni ku siinaysa alxamdulilah waxa weye waa si nabadaan ku seexan kara sababta albaabkii laga soo galaayo dad baa ii joogo iga kontroolayo qofka soo galaayo waxa uu yahay qofka ka baxayana waxa uu yahay iga kontroolayo runtii waxaan aan ku rajaweynaa hay-adda maanta xafiisyada meelaha ay ka howlgasho iyo inka badanba in ay lasii kordhiyo la gaadhsiiyo meel walba oo baahi ay ka jirto aysan ahayn oo keliya garoommadii diyaaraduhu runtii hadda waxyaabaha ugu badan oo lagu safraa waxay iska tahay waaba garoomada unbaa laga safraa laakiin bad iyo berriba inay diyaar u tahay xafiis in xafiisyo inay ku yeeshaan laga kontroolo dhaqdhaqaaqyada dadka soo galaya dadka ka baxaya waddanka si qofka muwaadinku marka uu u dareemo nabadgelyo iyo xasilooni arrinta labaad ee ku saabsan wada shaqaynta runtii kulamada noocan oo kale hay-addan oo keliya ma ahan xitaa hay-adaha kale ee dowladda markay kulamo noocan oo kale isugu yimaadaan oo yihahdo dowladdii dhexe xafiiskeedii ama wasaaraddii dowladda dhexe iyo wasaaradihii dowlad goboleedyada matala ayaa isugu yimid runtii ka wada hadalkaas ay ka wada hadlaan shaqooyinka ka dhexeey waxaa kaloo ka muhiimsan yacnaha fariinta ummadda soomaaliyeed waxa waaye ay ka helaayaan runtii soomaali waxay dad badan waxaa jira aaminsan wadanku wadan ee shuruuc kala duwan ka jira inuu yahay wadan kala googo-an nin walba waxa waaye dhinaciisa waxa waaye jawaankiisa garabka uu ka saarto uu ka socdo siduu rabo inuu u dhaqmaayo laakiin kulamada noocan marka laysu yimaado waxa waaye laga wada shaqaynaya istaraatiijigii lagu wada shaqayn lahaa waxay ummadda ay tusaysaa soomaaliya inay dowlad keliya inay tahay soomaaliya inuu nidaam keliya inuu ka jiro soomaaliya inuu dukumenti keliya inuu ka jiro soomaaliya inuu sharci keliya ka jiro soomaaliya hal albaab oo keliya in laga soo galay inuu jiro laakiin dee hawshu waxa waaye hoos loo daadejiyey serviceka hoos loo daadejiyey qof walba waxa waaye degaankiisii waxa waaye loogu geeyey in hawshii in loo fududeeyo oo keliya laakiin wadanku inuu wadan mida inuu yahay sharciga inuu sharcigii inuu yahay nidaamka muqdisho ka socda iyo nidaamka waxa waaye baasaboorka lagu qaadanayo ee garowe looga qaadanayo nidaamka ismaaciil looga qaadanayo iyo kambaydhabo looga qaadanayo iyo baasaboorka la qaadanayaba hal nooc inay wada yihiin intaas ayay muujinaysaa runtii waana arrin lagu farxo runtii agaasima cali dhuuxna aadaan ugu mahadinaya meeshii uu ka soo qaaday xafiiskan iyo meeshii uu soo gaarsiiyey iyo vishinka uu leeyahay in in la gaarsiiyo iyo meelaha degmooyinka kale runtii waxaana rajaynayaa in hay-adda socdaalka jinsiyadaha ee dowladda dhexena inay gacan naga siiyaan arrimahaas oo keliya maaha inaan u hadlayo dowlad goboleed koonfur galbeed waxaan u hadlayaa dhammaan macnaha dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka in adeegaas shacabka in la wada gaarsiiyo hay-addana hal midaan raba inaan aan aan aan ku dhiirigeliyo inaan aan khish ahaan inaan u siiyo runtii waxa waaye waa hay-ad marka la imaado dhanka qaadashada baasaboorka waxa waaye waxaad qabanaysaan adeeg bulsho waaye waxaad samaynaysaan qof shacab soomaaliya muwaadin ah ayaa waxaad siinaysaan wax uu xuquuq u lahaa xuquuq isaga uu leeya ayaa waxay taallaa xafiiska aad madaxda adna mas-uulka aad ka tihiin qofkaas subaxii wuxuu usoo kacay waxa way xuquuqdaas xaggaaga uu leeyahay oo xaggaaga taal oo adigana waajib kugu ah inaad u samayso inuu kaa soo qaado marka waxaan rabaa insha allah in macnaha xawaaye aad aad aad kaga horumartaan wasaaradaha kale hay-adaha kale ee bixiya adeegyada bulshada dhanka la dhaqanka iyo soo dhoweynta ee muwaadiniinta waxa waye ninka shacabka ah marka uu yimaado waxa waa isagoo xuquuqdiisa soo raadsaday adigana waxa aad u samaynaysa ay tahay waajib adigu ka saara aad gudanaysid haddana qofka inuu dareemo waxa waaye meesha maanta aan booqday servicekan lagaga soo qabtay meel lamida soomaaliya maba jirto anio xawa wasaarado badan baan soo maray laakiin markaan tagay immigrationka markaan tagay qaabkii la ii soo dhoweeyey qaabka la iila dhaqmay tacaamulka iyo qof runtii qofka waxa waa subax markuu soo kacayo dan baa soo kicisa inuu baasaboor maalinba lama raadsado daruub baahi baa keentay waxaa laga yaabaa inuu caafimaad u socdo in waxbarasho degdega inuu socdo in xitaa arrimo kale waxa waaye degdeg oo habeenkaas uusan ku seexan in aroortii inay kusoo kacdo marka insha allah markuu yimaado qofka in la qancin karo loo sheegi karo muddada ay qaadanayso asagoo qanacsan meesha inuu ka soo baxayo runtii insha allah taasna kolley waa waa mas-uuliyaddeeda saaran oo berina abaalmarin aad ku helaysaano sababtoo ah millions oo soomaali ah waad aragta adduunka dunida horumarta waxa waa xafiis markaad ka soo baxdo isagoo adeegii kuu qabta ayaa haddana waxaa yaalla foom yar oo meesha yaalla waxa waa qofka uu customerka uu kaga warbixinaya adeegii aan kuu qabanay si aan kuugu shaqaynay see baad u aragtaa marka million soomaali oo subax maalinkaas ku soo booqato comments fiican kaa bixisa runtii abaalmarin ay idiin tahay shacabkaas marka insha allah sidii loo sida ugu hufan oo loogu adeegi lahaa loona kasban lahaa insha allah in laga shaqeeyo ducadoodana kolley waxa waaye waxaan u malaynayaa qofkaas subaxaas dhibaataysnaa xafiiskaagu dan ay ka soo gashay dantiisiina helay ducada u ducee insha allah waxa waa in lagu liibaanamo inaan inaan inaan inaan inaan lagu khasaarin taas ayaa og ayaa ayaan ogahay hambal yaan idin leeyahay shirarkana ha la badiyo ha la joojiyo runtii waxa waaye waa waxay tusaale u noqonaysaa dhiirigelin u noqonaysaa hay-ado kale ayagana iyo wasaarado kale oo aanan gaarsiisnayn maanta wada shaqayntooda aysan gaarsiisnayn heerka maanta idinku aad aad gaarsiisantihiin ayagana si ay idinkugu daydaan insha allah soo dhowaada magaalada baydhabo ku soo dhowaada arrintii kale oo wakiilkii ama guddoomiyihii ururada bulshada baraka uu ka hadlay ee ku saabsanee dhanka luqaddana luqadda maaygaana muhiim waayo khusuusan marka laga hadlaayo xuduudaha iyo meelaha laga soo garaayo oo eroboorada iyo kale baabka laga soo garaayo haddii la heli kara xitaa shaqaaluhu inay yacni inay noqdaan qofka shaqaalaha meeshaas jooga oo dadkaas qaabilaayo inuu qof macnaha labadii labadii luqadood marka waxaa ku hadli karo inay inuu noqdo insha allah taasna in in lagu dadaalo in lagu dadaalo marka soo dhowaada magaalada baydhabo ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada waddankiina aad joogteen insha allah shirkiinana waa idiin furan yahay si wanaagsan inuu idinkugu soo dhammaado meelaha aad ka timaadeen deegaanada aad ka timaadeen insha allah inaad salaan diiran inaad naga gaadhsiisaan shacabka soomaaliyeed ee aad matashaan insha allah waa soo dhowaada waa idiin furan yahay